maanta oo ay taariikhdu ku beegan tahay afar iyo tobanka juun sanada labaatan shan iyo labaatan waxaa si rasmi ah magaalada jowhar loogu daahfuray imtixaanka shahaadiga ee fasalka labaiyo tobanaad ee dugsiga sare kaasoo ay u fadhiisteen in ka badan saddex kun oo arday oo ka kala yimid degmooyinka iyo deegaanada kala duwan ee maamulka hirshabelle munaasabada furitaanka imtixaanka waxaa kasoo qaybgalay kusimaha madaxweynaha hirshabelle mas-uuliyiin sare oo ka tirsan wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sale maamulka hirshabelle ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay qaar ka mid a ardayda u fadhiisanaysa imtixaanka kuwa oo ka warbixiyay dareenkooda magaceyga horta mustaf saalax maxamed oo ka socdo dugsiga horseed imtixaanka saaki waxaanu fadhiisnaynaa imtixaankii laba iyo tobanaad ee dugsigii sare marka waxaan rajeynayaa ardayda dhammaan inay guulaystaan والله رجل معتها حرجينا يقول قلتوا انت اسود عن سوق ناس ما انت فريسنين وانت وحاجعلنا مركا هنا فريسنو وحرجينا نقول دمان ارضيضة سوماليين بعيدين لي اقول marka maanta maahin farxadeeda marka soo koobi karo maanta aan u fadhiisanayo galaaska laba iyo tobnaad ama fofor nacaan aan ugu fadhiisanaa marka insha allah ilaahay waxaa ka rajeynaynaa inaan gaarno guulo la taaban karo marka insha allah waxaa leeyahay guul guul guul dhammaantiin saawadantiin iyo arday walba ka qaybgalayso dhanka kale agaasimaha waaxda qorsheynta wasaaradda waxbarashada hirshabelle iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada hirshabelle mudane abuukar xasan abuukar ayaa si wadajira ugu warbixiyey tirada ardayda sanadkan u fariisan doontaha imtixaanka shahaadiga ee fasalka laba iyo tobanaad waxaan u taagannahay inaan halkan ka furno imtixaanka fasalka labiyo tobanaad labadakunlabaatanafarlabakunlabaatashanta sano dugsiidkaas dhammaan dalka gaar ahaan dowladda hirshabelle insha allah deegaanada dhammaan hirshabelle imtixaanka waa laga qaadi doonaa toddoba degmo oo deegaanada hirshabelle ka tirsan ayaa saaka imtixaanka looga fadhiyaa sanadkan mudane madaxweyne waxaa ku soo kordhay degmada warshiiq oo imtixaanka la geeyey fasalka labiyo tobanaad sanadkii ugu horreyna loogu qaadi doonaa shan iyo toban xarumood ayaa sanadkan imtixaanka ardayda ee u fadhisaa mudane madaxweyne kusime waxaa maanta noo sharafa inaad noo furto imtixaankii fasalka labiyo tobanaad sana dugsiyeedka laba kun labaatan iyo afar labaatan iyo shan haddii aan nahay wasaaradda waxbarashada ee dowlad goboleedka hirshabelle waxay noo tahay sharaf weyn runtii waa u diyaar garown imtixaanka ardadeennu waxay galeen juhdi weyn iyo macallimiintaba waxaan rajeynayna inaan guul weyn ka keenno haddii aan warbixinkaas siiyo sida loo kala gelaayo ama inta ardayga gelayso waxaa u diyaara dowlad goboleedka hirshabelle wasaaradda waxbarashada inay maanta ka qayb galaan imtixaanka finalka ah laba kun arday oo isugu jiraan wiilal gabdhana waa arday oo gabdho ah waxay u galayaan sida agaasimuhu sheegay toddoba goobood laga soo bilaabo matabaan ilaa warsheekh insha allahu tacaala waxaan rajeynaynaa guul ugu dambeyn kusimaha madaxweynaha ahna gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka hirshabelle mudane mahad xasan cusmaan ayaa si rasmi ah u dahfuray imtixaanka isagoo ardayda kula dardaarmay in ay bixiyaan juhdi iyo dadaal si ay ugu miro dhaliyaan hadafkooda maanta oo ay tahay taariikhdu afar tobanka bishii lixaad maalin sabti ah waxaan daafurnay imtixaankii dugsiga sare fasalka labiyo tobanaad kaasoo ka dhacaya waddanka dhan oo shahaadi ah oo ay qabanaysa wasaaradda waxbarashada heer federaal iyo heer state sanadkan runtii waxay noo tahay guul ayadoo runtii sida wasaaradda waxbarashada macluumaadka nagu siisay uu jiro koror runtii ka badan marka la barbardhiga sanadkii hore boqolkiiba toban taasoo muujinaysa runtii in wasaaradda waxbarashada ay wacyigelin badan samaysay ardayduna runtii ay iyo waalidiintu soo xilqaameen waxaa sidoo kale guulnu ah in saddex kun ku dhowaad arday oo sanadkan gelaysa dowlad goboleedka hirshabelle ay in ka badan kun ay gabdha yihiin taasoo runtii laftarkeeda dhiirigelin iyo bogaadin mudan oo waalidiinta runtii ay juhdi badan ku bixiyeen in gabdhuhu runtii ay soo xaadiraan sana dugsiyeedka ugu dambeeya imtixaanka gaar ahaan dugsiga saro taasoo runtii ah dhiirigelin annaga laftarkeena dhiirigelin oo tahay macallimiinta iyo ardaydan sidoo kale aan ku ammaanayno waxaa sidoo kale sanadkan guulnoo ah in toddoba degmo ay gelaysa imtixaanka ay ku soo korhodhay warsheekh oo sanadihii hore ka maqnayd